halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda voice of america oad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad nagala socotaan v o a somaly com waa maalin axad ah bisha oktoobar ee sanadka kana waa afrikada bari waxay saacadda tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan aad ku maqli doontaan abwaan reer dhadhaaba oo maanso ku cabiraya nolosha xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
xeryahaba dhammaantood dhanka noloshu waa isku mid waxba laysma dhaamoo looma dhoofi karo meel lama dhaafo xagardheer dhallinyariyo waayeel jeeldha ka bannaan bay dadku wada dhex jiifaan
ciyaarihii iyo heesaha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacadda balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka ergeyga maraykanka ee kuuriyada waqooyi ayaa mar kale ku booriyey xukuumadda pyongyang axaddan maanta ah inay la gasho wadahadal si looga tanaasulo hubka nukliyeerka ergeyga gaarka ah song kim ayaa ku tilmaamay tijaabada gantaalaha balastiga ee dhowaan pyongyang inay tahay mid aan waxtar u lahayn nabad waarta oo ka hergesha gacanka kuuriyada waqooyi laakiin pyongyang ayaa ilaa iyo hadda waxa ay diiday dalabyada ah inay miiska ku soo noqoto iyadoo ku eedeysay xukuumadda washington iyo tansiyool inay yeeshaan wadahadal haddaan islamarkaana ka wada hadlaan wax diblomaasiyada xiisadaha ka soo cusboonaanaya dhaqdhaqaaqyadooda milatari awgeed khamiistii ayaa waqooyiga waxay sheegtay in maraykanka uu si aad ah uga walaacayo tijaabinta gantaalaha balistiga ee badda hoosteeda mara ee ay dhowaan tijaabisay gabdhaha isboortiga ciyaaraha ee dalka afghanistan ayaa sheegay in ay aada uga walaacaan iyo sidoo kale in awoodda dalka ee afghanistan ee xukuumadda dalkaasi ee gacanta u gashay taalibaan in ay ka niyad jabisay dhaqdhaqaaqyadoodii ciyaaraha homariya baragzai oo ah kabtanka kooxda kubadda cagta qaranka afghanistan oo da'deedu ay tahay koob iyo labaatan jir ayaa tiri way dhammaatay wax waliba waxay isu bedeleen isbeddel siyaasadeed soo noqoshada daalibaan rajada keliya ee aan hadda leenahayna waa inaan badbaadno mustaqbalkeenna ciyaartooy ahaan lama yaqaano kadib markii ay la wareegeen awoodda bishii agoost daalibaan waxay dib u soo celisay xuquuqdii haweenka ee ay sida adag loogu guulaystay tobannaankii sano ee lasoo dhaafay afghanistan waxaa sidaasi ay sheegeen in haweenku ay markaasi kusoo rogeen amaro adag baragzai ayaa waxaa intaasi ku dartay in qabsashadii daalibaan ee caasimadda afghanistan iyo fawdadii ka jirtay gegada diyaaradaha ee kaabuul kadib markii ay burburtay dowladda afghanistan ay ka hor istaagtay in ay safraan si ay uga qayb galaan cayaaraha mar kale duhur wanaagsan meel kastooad naga maqlaysaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya cabdisalaan salas oo jooga xeryaha dhadhaab
kulanti waxaan akhyaaraya idilkiinba meel walba aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka hibadiiyaal abuurka oo toddobaadkiiba mar aad ka maqashaan warbaahinta v o a hiba yaal abuur toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan waraysi aan la yeelanay cabdulaahi aadan sheekh maxamed oo ah hal abuuro qaxooti ah oo maanse badan ka tiriyey nolosha iyo waayaha qaxootiga xeryahaba dhammaantood dhanka noloshu waa isku mid waxba laysma dhaamoo looma dhoofi karo meel lama dhaafo xagardheer dhallinyariyo waayeel jeeldha ka bannaan bay dadku wada dhex jiifaan aqal dhibicda roobkiiyo dheelka aad ka gelayso dhisan meesha kuma yaal barnaamijka wuxuu idinkaga imaanayaa xeryaha dhaab ee dalka kenya waxaan idiin soo tebinaya anigoo ah saaxiibkiina cabdisalaan xamed cabdisalaan salas balse dhegaystayaal barnaamijka ayaa sidaan ku bilaaban doonaa
magacayga waxaa la yidhaahdaa cabdulaahi aadan sheekh maxamed waxaan ku magac dheerahay layguna garan og yahay abwaan joobo
waayahay jowbe ugu horeyn waxaad noo sheegtaa halkaad ku dhalatay
anigu waxaan ku dhashay magaalada la yidhaahdo jijiga ee dowlad degaanka soomaalida baan ku dhashay kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo afartii kadibna dagaalkii seven seven markuu bilaabnay waxaan ka mid ahaa dadkii u soo huleelay xagga iyo gobolada waqooyi galbeed ee soomaaliya waa gartay jowbe goormaad dabcan inaad wax curin karto aad ogaatay bal noo sheeg
waxaan ogaaday markaan gaadhay toban iyo laba sano waxaa isla markiiba maskaxda aan ka shaqaysiiyey inaan noqon karo anoo yar hal abuur ama aan wax samayn karo ama wax isku dayi karo waayahay ma xasuusataa waxyaabihii ugu horreeyey ee hal abuurnimo oo maskaxdaadii aad ka listay ee aad ummadda u soo bandhigtay haa haleodoo sheekaba sheekay kaantaaye jacaylkaygii ugu horreeyey anigoo saddexiyo toban jira baan gabadh jeclaabay markaasaa meeshu waa qaxooti kaodhe halkeebaad ku jirtay xerada halka aheyd waa qaxooti xero la yidhaahdo waxaanu ku jirnay xero la yidhaahdo bixin duule baanu ku jirnay waxay ku taallaa gobolka waqooyi galbeed berberaa laga xukumaa hadda waa dhulkan loo yaqaano somalilan waa aagii xabsiga mandheera maya mija caseeya la ydhahdaa aaga mija caseeya u dhowdahay bal jacaylkaagii iyo dabcan hal abuurkaagii waxyaabuu ku qotamay bal dib noo xasuusi
dib haddaan kuu xasuusiyo waxa weeye nin waardiyaa layska qaban jiray gobolada waqooyi galbeedna jabhad la yidhaahdo esram baa haddana mar dambe ka dilaacday oo baxday adduun baa isku qarribmay waxbay soomaalidii kala yacyaacday qurun iyo qabiil iyo waxbaa kala fogeeyey iyadoo marxaladdaa ku jirto jacaylna ay qabta markaasaa ereygii igu horreeyey wuxuu ahaa xataa qaxootiga markaa garaam kuma lihi anigu xerada
soo galooti baan ahay markaasaan doonaya reerkaygina meekla qaxootigu markaasaan ku idhi anigoon giraadhii qornayn gurina aan haysan oo aan goob cidla a joogo baan guur qarqaarsaday midhsigaar anoon gadan bakrenin heeshka guranaya oo aan goob cidlaha joogo baan guur qarqaarsaday gabadhaan jeclaa goortii aan meher ku gow siiyey gidigii habeenkii waxaan garabka haystaaba googaayo cigal leh waxaan tala gorfeeyaaba waxaan gamaca diidoo wadnuhu giririgleeyaaba qorax soo guduudkii waxaan ku casho keenaaba waxay gacaaladeeda iyana geeso carartaaba ilaanima midhi maaye qorigayga midhi kuma jiro gabaati baa layga rabaa yarad baa layga rabaa waxba ma hayo qorax soo guduudkii waxaan ku casho keenaaba waxay gacaaladaydii iyana geesu carartaaba ma guulaysta qaadig wuxuu hadalka geeyaaba nima guuhaan bay malaha ku noqotay oo ninkii isla markii wuxuu yidhi waanyaa yar kii ninkiina hebel ahaaba gurigayga ku aroosoo aabo yaa oo markaasaa subxii waxaa layga rabaa ma guulaystay qaadigu wuxuu hadalka geeyaaba sirtii aan guntaday waa waxay galab carowdaaba gabanada carruurtii markii dumarkii ay gaadhay ayaa guurtidii iyo duqay geedka loo baxay waa markii hadalhayntaadi badatay ay hadalhayntii badatay iyo duqay geedka loo baxay gabaati iyo waxay doonayaan qorigii gaabnaa oo gabdhahata qori iyo gabaati iyo waxbaa laga bixiya waxbaa laga bixin jiray haa in la ii gollaya markaa waa garwaaqsaday gadaal baan u boodo duruba gaadhi baan helay gurigii safiya aadan baan gaadhis leeyahay ka gudboo ilen waa horeba gooyahan xulay albaabadan garaacano ruuxna garanayna sida tuug la garanayo lacag dad gaadaya welibana golxiyo tuurla oo sii gurguuranaya aniguna gadiisoo kalean hoos u gaabsaday nin dhuumanaya noqoto
oo hoos u gaabsanaya oo sii gurguuranaya baan hoos u gaabsaday goorfii dambeeda ayaan haddana suuqa gay idhay gay ereyga gay la yidhahda galbeed baa laga isticmaala horta niyo haa gal weliba sii galbeed waana orday wey gobolada awdal iyo ilaa iyo baa laga isticmaala gurigii safiya aadan baan gaadhis leeyahay waa gabaraan waa lahayn niyo halka intaasaa waaga dee haddaan ka xasuusta ma dhaweyn waayahay xasuus baan ku geliyey jobe jacaylkaas kuu qasbay inaad maankaaga badlisto ma ku guulaysatay maya kuma guulaysan ilaahay iguma salasiinin haddana waxaan iguma salasiinin markaasi kadib degaankii bulshada ee ku bartay nin qabanoo jacayl dabcan boobay oo gala aad noqotay maxaa xigay maxaa xigay waa aniga waxaan ku leeyahay gobonnada carruurtiiyo markii dumarkii ay gaadhay ee ayaa guurtida iyo duqay geedka loo baxay gabba iyo waxay doonayaan qorgii gaabnaa yaa burcan galabtii soo golay anuu daalanoo go-ay adigoo waan ka soo baxsaday meeshii waan ka soo baxsaday waan soo baxsaday gabadhii xiriirkaa lexeeyey halkee markaa ma kasoo dhaqaaqday waan ka soo dhaqaaqay telefoon halow halow halow halkee taraaraarig telefoon baa la iskala hadlaa saldhigya telefoonka saldhigyada booliska waa gartay joobe wakhti adag ead ku soo barbaartay oo barakac iyo qaxootim noloshaada ah intaa marka noloshaasi adag maxaad ka qortay ama aad ka tiraaday inta aad jirtay horta aniyo horta qaxootinnimaan ku qalinjabiyey sideedaba markaan halkaa ka imid ilaa iyo waa taqaanaa gobolada waqooyi bari hadda hadda puntland baa loo yaqaanaaye halka hadba hawshii aan qabanayo waan ka tirinayey maansaan ka tirinayey horey aad qabatay maxay ahaayeen xirfadii aan qabtay waxay ka mid ahay inaan kug noqdo inaan doobiilo noqdo inaan biibita ka shaqeeyo waxaad saameyn wey igu yeeshay gabayga doobiilaha waa adigoo nolodoon ah waayahay doobilaha bal qac ka sii doobiilaha haddaan qac ka sii waxayd daruuraha dhex seexaan lahaa dayrta maanta ah dubay iyo dahraan baan lahaa doonyaha u raac dukaamada u hay baan lahaa duulka carabeed dalxiisnimo u aad baan lahaa duulida qaarkeed sawnigan wax daran oo xun iyo doobi weli jooga sawnigan dirayskii rag iyo diraca maydhaya dumarkaa waxaa lagu ogaa daayin abidkoode hadda wiil da'da yahay surwaalima dul saareen mid kirish bayaba mid gaari garaasane kugu tuurayo kule bal i hagaaji oo igu tuuray waayahay hadda wiil da'da yahay surwaal ima dul saareenee deg deg igu maydh ima dhaheen lamana doodeene dulligii iyo dhibaatadanu waa dan iyo xaalkeede ii doori eebow adaan kaa dalbanayaaye oo darajo khayraad isii daayin baan tahay ebaan idhi waa mar ay kula gashay noloshii adkaad iyo shaqooyinka hoose waa yahay kuug baad noqotay adoo weli raadinayo la dagaalanka halganka nolosha maxaad marka ka diyaarisa dhanka kuugnimada
waxaan idhi markuu sheikhu daakiro ayaan hilibka doonaa dabadeed dabkaashaan shidaa taraq ku daaraa kama daala hawshayda oo daacad baan ahay baradhada ninkaa diiraya ee aan daalin baan ahay ima deeqo joornaatigu diiba ii qoray ninkaas inuu nool iyo in kale ma aqaana waa ninkaa ushaqaynaysa waa ninkaan u shaqaynayay mudhaladii baan sii waday waa yahay coladaa la galay waddinkii fooda ka dhacday halkee baad markaa u qaxday waxaan ku adkaystay bartaydii baan ku adkaystay qarankii markuu dumay qof kastaaba meelaad qarankii dumay maxaad ka tiri maxaad ka diyaarisay maadaama ahayd ruux nololdoon ah haddana qarankiisii iyo rajadiisii waayey arrintaasi wax ma ka diyaarisay haa qaran dumay maase la ydhahdaan ka diyaariy bal noo noo tiri bal
qarankii markuu dumay qof kastaaba meel aad qabqablihii dagaalkee ka dambeeyey qaladka xaalku inuu qaqadhaadhaan qalbigiisa kuma jirin qaynuun wax kala haga ku qancaan dadweynuhu distoor qoranba lama hayn nin kastaaba qasnadii iyo qoryo badan ha urursado ree qura caroortii qasax galab ha weeraro dhiiggii layska wada qubay ha qulqulo sidii daad naftii qaaliga ahayd qiimo yeelan weydoo imisaa la qalay wiil marwadii uu qabay iyo laga qaatay maalkii ma qiyaasi karaynaa hadday soo qulqulaysaa iyadoo qaxootiya qaadhaanka reer yurub ummaddanoo qaxootiya ma qaboojin karaysaa qaadiruraxmaanow adaa noo qadaray sidan rajadaadu quus ma leh waannu quudarraynaa ilaahu soomaali daba qabaan ku idhi niyo ducaad ku soo afmeertay waa uu dheeraaye haddee xasuus intaan hadda ka haya dee waayahay dhegeystayaal waxaan dhexda ka jirnaa barnaamijkii hibada iyo alabuur oo aad ka dhegeysaneysaan idaacadda v o e da waxaan barta ku lahaa abwan jobe jobe dhadhaab ayaa timid xaalkeedana uu aada u adkaa in dadaab marka aad timid noloshan adag ee xeryaha maxaa maskaxdaada ka soo meexday oo aad ka qortay ama aad ka tirisay waxaan ka tiriyenay nin maansa la yidhaahdo maansa la yidhahdo waayihii dhadhaabeed afar sano iyo dheeraad waxa aan dhex joogaa qaxootiga dhadhaabeed gaar ahaana dhagaxley dhuuniga laquutana w f b iyo waxa dhiibo keer bay dadku igu dhahayaan xeryahaba dhammaantood dhanka noloshu waa isku mid waxba laysma dhaamoo looma dhoofi karo meel lama dhaafo xagar dheer dhallinyariyo waayeel jeeldha ka bannaan bay dadku wada dhex jiifaan aqal dhibicda roobkiyo dheelka aad ka gelayso dhisan meesha kuma yaal buulikeeti dhooqaa marka daadku dhinacyada kaga soo dhirbaaxana kugu soo dhacayaa hoy laga dhigtaayoon dhowr sano ku noolahay abwaan horaa wuxuu dhahay dhul shisheeye dheef ma leh habeen dhexitin mooye soomaalidu dhib badanaa maxaa dhiisha ceebeed dhabarkeeda ku xidhxidhay sharafteedan dheeliday kama dhiidhiyaysee markaan aad u dhuuxeen dhadhasaday warkeedana dhalanteed rurmooddada hadbadhadiyo ceeriyaan dhaankeedu ku hungow dhabba ceelka loo maro dhaayaheedu ma arkaan sida awr dhunkaal qaba bay meelaha dhadhacaysaa dhiigiyo cabku ow sheekh dadka dhibuhu uga wooday war ma haysid dheegow wallayna waxbaa dhacay halkaasaan
waa yahay markay halkaas taagan tahay joobe xeryaha waxaa ka jiro dibudejin la siiyo dadka qaxootiga ah fursadahaasi adiga qayb miyadan ka ahayn fursadaha hele maya kama ahayn kama helin laakiin sidinkiisa dee jacaylkayga ina xabadda idu yareeda aan jeclayn waa ka heshay haye bal ha ka heshee mid kale dibadda jooga oo laygu intixaabay baaba yidhi baaba risbo waxbuu soo diray waxaan dee waa laysku dacwoodaa risbooser iyo maaqaan anigu afafka qalaana waa yahay afduub baa kugu dhacasaan dareemaya bal yaan hor dhicina bal dhegeystayaasha la wadaag hayaano bulshada la wadaagay waxaan idhi intaan faakisyada wax dhegayso horta fanaan fanka waxaad maqlaysaa shimbir yahay dabayl yahay dhabad yahow gorgor yahow galaydh yahow daruur yahay maxay yahow
fariimun baa loo dirayaayo weli wax faras cataw iyo badadoon waaye wacataw iyo baadidoon iyo hoog iyo ba iyo halaag weli waxaan u malaynayaa haddaanan qaldanayn wax faras dirsaday oo suugaanta faras ku bilaaba ma jiraan waa xasuustaade bal qaca ka sii balhay haa waxaan idhi intaan faakisyada iyo fooneeyayaashiiyo facebook qoraalkiiyo fariimaha gudbinayiiyo farsamada casrigu iman gaadiid la fuuloo dadka meel fogeeyaba adigaa u fiicnaa fardihii darwiishkiyo xiinfiniin lamoodiyow faras yahu i gaadhsii farduus bay iga tegaysay gabadhaan filaayee faafi iyo lagdheeraba aan ka fiirsanayaa xalay fiidkii lala tegey yartu waa falay suge bisha feebruari iyo yaa bisha feebruari iyo abril baan filayaa inay fiilan aadee aadmiga fadqalaliyo fawda lagama waayee nacas laygu falay baa ila ficiltamayo ana
waa nin baahiyaadoo kala qabee haayaa qaba dawi lagacag badan yahe wad baahida dee muxuu ku qooqaaday awrkuus xilligaasuu qooqaa ti allahu naxariisa bonlidilaa aadmiga fadqalaliyo fawda lagama waaye nacas laygu falay baa ila ficiltamaaye yaa faras yahoy gaadhsii fadlana aad u dheeree dusha ii firaasho sida falagga ila duur kaalayoo filkeed dhaan caawa iyo ag fadhiisii halniyo halkaasa maansida la yidhaahdo faras waayahay abwaana inta badan dadkiinana waxaa la abuuro waxaa la sheegaa in sheekooyinka qaar aad iska mala awaashaan idinkoo xaalka jiro taswiir markaa kaga samaynayo in sheekadan fardoos iyo faraska arrin jirta ma tahay
arrin jirta dhaba wey
waa yahay joobe adaa ku waata weli waxaa jirtay curin yar oo idaacadda v o eeda oo aad ii sheegtay inaad aad u dhegeysto aad ka diyaarisay erayaad ku ammaanayso bal dhegeystayaasha dhawooda ha gaarto leow aad baan u jecla ammaansadaa in halkudheg laga dhigo laguna xayeysiiyo idaacadda waa qoran tahay inta xayeysiiska waxaan idhi v o a eedu wanaagsanaa codkeedu faseexsanaa tan iyo maalintii la furay intaan farsamiyo aqoon ka faa'iiday baa badnaa maxaa weriyaal fadhiya weliba firfircoonidiyo fariidnimo ee babaray markaa v o edu wanaagsanaa dee intaasaad v oda iga sii gaarsiinaysa waxadle waan soo wada waa horta waa wehelkayga koowaad wey saan horena kugu sheegay allaa igu og wehelkayga koowaad wey lixda iyo barhka subaxnimo sida bunka uu dadka u qabto maaragtay iyo kafeegu bay ii qabataa ugu dambayntii maxay tahay fariinta aad u jeedin laheyd bulshada soomaaliyeed ee caalamka ka dhegeysanayso bulshada soomaaliyeed ee caalamka iga dhegaysanaysa ee adduunka ku filiqsan waxaanu gudbinayaa viodaana usii marinaya soomaaliyay soddon sano kobtaad ku kuftaad haddana weli kududaa kadabkeed gooyey adigoo adigoo kubkiiyo kalxamaha ka jaban waa dhaanta marka soomaaliya waxaan leeyahay shanta qaaradood meel ay iga dhegaysanayaan soomaaliyay dagaal waa soo maray sidaas daraaddeed waxaa loo baahanya soomaaliyay midnimo soomaaliyay midooba waar ilaahayna ka baqa oo isku tashada guudahaan dhegeystayaa halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka hibada yaal abuurka barnaamijka waxaa idiin soo tebinayay anigoo ah saaxiibkiin cabdisalaan axmed cabdisalaan salas waxaa marti ku ahaa cabdulaahi jawbe oo ah hal abuure qaxooti ah dhegeystayaal intaan barnaamijkan barnaamij waxay ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
hibada iyo hal abuurka waxaa kusoo diyaariyey xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka kenya cabdisalaan salaas halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a si toos idinkaga imaanaysa magaalada washington haatan waxaad kusoo dhawaataan wararkii u dambeeyey ee dhinaca cayaaraha waxaa inoo haya cabdulqaadir samakaab
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteennii cayaaraha aan ku bilowna kulamo ka tirsan qaar ka mida horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kulamo kale oo ka tirsan horyaaladaasina caawa la ciyaarayo haddii aan ku horeyna dalka ingiriiska kooxda chelsea ayaa habeenkii xalay ahaa toddobiyi eber uga badisay kooxda kale ee norwich city oo garoonkooda ay ku martigeliyeen chelsea ayaa guushaasi waxay ka caawisay inay qabtaan hogaanka horyaalka brimier leaga iyagoo laba dhibcood ka sarreeya kooxda kusoo xigta ee manchester city toddobada gool ee kooxda chelsea ay kaga badiyeen kooxda norwich city ayaa laba ka mid ah waxaa u dhaliyey ciyaaryahan mayson moon saddex kalena waxaa u kalaliyey xidigaheeda kale ah adoy jemes iyo chilwell goolka toddobaadna waxaa si qaldan isaga dhaliyey mid ka mid a ciyaartooyda kooxda norwich city kooxda manchester cityna waxa ay afar iyo hal uga badiyeen kooxda kale ee braton albion oo garoonkooda ay ku martigeliyeen xidiga fiil fodan ayaa laba ka mida u dhaliyey goolasha halka labada gool ee kale ay kala dhaliyeen ilkay gondowan iyo riyaad mehras halka goole ay la timid kooxda braton albion ayaa waxaa u dhaliyey xidigooda aliyester kooxda crystal balasna waxa ay hal iyo hal isla dhaaf waayeen kooxda newcastle united watford waxa ay shan iyo laba uga badisay kooxda everton lidis iyo wolfis hal iyo hal ay isla dhaaf waayeen southampton iyo banleyna laba iyo laba ay ku kala baxeen kulamo kale oo ka tirsan horyaalka brimier leaga ayaa caawa la ciyaaraya waxaana ka mid a kan u dhexeeya kooxaha manchester united iyo liverpool ugu tilmaamo kulanka ugu xiisaha badan ee laga ciyaaro gudaha ingiriiska labadan kooxood ayaa isku soo aadaya iyadoo kooxda liverpool ay hannaan ciyaareed cajiib ah ku jirto halka kooxda manchester united ay guuldarrooyin ka bixi la'dahay kulamadeedii u dambeeyey kooxda westham united waxa ay martigelin doontaa tottenham branford iyo lester ayaana isku aadan dhinaca iyo dalka sbeinna kulamo ka tirsan horyaalka laliiga ayaa xalay la ciyaaray valensiya iyo mayorka ayaa labaiyo laba ku kala baxay alves waxa ay labii eber uga badisay kooxda kadis elja iyo isbanyol labaiyo laba ay ku kala baxeen halka atlatic balbow ay labiiyo hal uga badisay kooxda villareal kulamo kale oo ka tirsan laliigaha ayaa caawa la ciyaaraya waxaana ka mid ah kulanka ugu weyn dalkaasi el classico ee u dhexeeya kooxaha barcelona iyo real madrid barsa iyo real ayaa kulankooda waxaa si gaara xiise ugu yeeli jiray xidigaha kale ah leonel messi iyo christiano ronaldo markii ugu horreysay kulankan ka maqan tan iyo intii kooxahaasi ay ka tirsanaayeen real batis waxa ay la ciyaari doontaa kooxda real volcano atletic madridna waxa ay la ciyaari doontaa kooxda real sociedad horyaalka talyaanigana kulamo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray kooxda emboli ayaa afar iyo laba uga badisay kooxda salentana sisolo waxa ay saddex iyo hal uga badisay verona halka kooxda ac milan ay afar iyo laba uga badisay kooxda bolonya kulamo kale oo ka tirsan horyaalka siraaga ayaa maanta iyo caawa la cayaaraya waxaana ka mid a kulamada ugu adag kan u dhexeeya kooxaha roma iyo napoli iyo sidoo kale inter milan iyo yuventus verona waxa ay la ciyaari doontaa lazio fiorentina iyo kalyari ayaa isku aadan halka atlanta iyo udanesa ay wada ciyaari doonaan wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
aad ayuu mahadsan yahay cabdulqaadir samakaab iyo waxaad dhegaysanayseen wararkii cayaaraha haatana faysal muniir iyo heesta halkudhegeedu yahay deg deg ugu soo jawaab guud ahaan baahinteenii duhurnimo ee laanta af soomaaliga v o ayaa intaasi kusoo gabagabaynaynaa dhinaca farsamadaha waxaa joogay maxamed cabdi xasan sandheer intaan mar kale hawada kusoo noqonayno waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo